فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walbaahi aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida caawo qodobada barnaamijka dhuuxa waraysyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mas-uul sare oo ka tirsan dowladda federaalka oo ka badbaaday howlgal la doonayay in lagu khaarujiyo kadib markii qarax lagula beegsaday gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi duqaymo culus oo xagga cirka iyo dhulka ah oo lagu garaacay magaalada maqal ee caasimadda tigreega iyo etoobiya oo sheegatay inay la wareegtay magaaladaasi wararkii ugu dambeeyey ee etoobiya ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa waraysyada sidoo kale qodobada barnaamijka dhuuxa waraysyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bannaanbax ballaaran oo lagu difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug qodobada sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanno hor leh oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin gaar ah oo aan ka diyaarinay deegaanada laga qaybiyey sakada insha allah sidoo kale caawa qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa kale oo ka mid ah askar ka soo goosatay maamulka jubbaland oo isku soo dhiibay wilaayada jubbooyinka kuwaasoo la soo goostay qoryihii ay ku hubaysnaayeen waxaan meesha ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ku jiraan qarax khasaare geestay oo ka dhacay waddanka sacuudiga dowladda masar oo xabsiga dhigtay shan kun oo darawallo ah shan saynisyahan oo ku takhasusay nukliyeerka oo xukuumadda iiraan laga dilay tobankii sano ee lasoo dhaafay dowladda maraykanka oo dhaqdhaqaaqyo milatari ka wada xeebaha bariga dhexe waxaa barnaamijka igala qaybgelaya maxamed cali aadan mahad cubayd cali iyo sidoo kale maxamed daahir calasow حب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام waa habeennimo axadda taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada ku soo dhowaada qodobadii aad dhegaysateen oo faahfaahsan mas-uul sare oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka badbaaday howlgal la doonayay in lagu khaarujiyo kadib markii qarax lagula beegsaday gudaha magaalada muqdisho warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta barqadii ka dhacay gudaha magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday mas-uul sare oo ka tirsan dowladda federaalka qaraxa oo ka dhacay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu beegsaday maareeyaha dekedda ee muqdisho kaasoo lagu magacaabi jiray axmed washington war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in maareeyaha la beegsaday uu si dirqi ah kaga badbaaday balse ay qaraxa ku dhinteen laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaan sii tallaabsanaynaa duqaymo culus oo xagga cirka iyo dhulka ah ayaa lagu garaacay magaalada maqal ee caasimadda tigreega iyo etoobiya oo sheegatay inay la wareegtay magaaladaasi qodobkaas iyo qodobo kale oo ku saabsan qarax khasaare geestay oo ka dhacay waddanka sacuudiga dowladda masar oo xabsiga dhigtay shan kun oo darawallo ah shan saynis yahan oo ku takhasusay nukliyeerka oo xukuumadda iiraan laga dilay tobankii sano ee lasoo dhaafay iyo dowladda maraykanka oo dhaqdhaqaaqyo milatari ka wada xeebaha bariga dhexe waxaad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya wariyaheenna maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay waddanka sacuudiga wararka ka imaanaya waddanka sacuudiga ayaa waxay sheegayaan in saacado ka hor uu halkaasi ka dhacay qarax xooggan oo khasaare geystay qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay maqaaxi ku taalla caasimadda sacuudiga ee riyaad kadib markii uu qarxay gaas wuxuuna sababay khasaare isugu jira naf iyo maal inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay hal qof oo ka mid ah shaqaalaha maqaaxida halka lix kalena ay ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay qolyaha gurmadka degdega ah sidoo kale qaraxa ayaa waxa uu geystay burbur xoogan oo soo gaaray maqaaxida iyo goobo ganacsi oo ka agdhow sida lagu arkayo sawirro iyo muuqaalo lasoo dhigay baraha internetka kuwaas oo muujinaya xajmiga uu lahaa qaraxan diyaaradaha itoobiya oo garaacaya magaalada maqalla xilli goordhow sarkaal ka tirsan itoobiya uu sheegay inay la wareegeen magaaladaas wararkii ugu dambeeyey ee itoobiya waxaa soo gudbinaya maxamed daahir waad mahadsan tahay maxamed cali habeenkii shan iyo labaatanaad dagaallo ayaa ka socda gobolka tigreega ee dalka itoobiya dagaaladaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa jabhadda t b l f ee qowmiyadda tigreega oo muddo ku dhow soddon sano ka talinayay dalka itoobiya dagaalada itoobiya ka socda caawa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya itoobiya waxa ay sheeganaysaa guulo iyadoo dhinaca t b l f na weli warar faahfaahsan aysan ka soo saarin guulahaasi maanta galinkii dambe ilaa iyo caawa fiidkii duqaymo ba-an ayaa lagu garaacay xarumo ku yaala magaalada maqalah ee xarunta gobolka tigreega waxaana la beegsanayay goobo istaraatiiji ah oo magaaladaasi ku yaala sida uu baahiyey t v-ga gobolka ee qowmiyadda tigreega afkooda ku hadla hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadweynaha tigreega ayaa maanta oo sabti ahayd waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay bilaabeen guluf ay ku qabsanayaan magaalada maqalah goordhow ciidamada itoobiya waxa ay ku dhawaaqeen inay si buuxda ula wareegeen magaalada maqalah ee xarunta gobolka tigreega t v-ga gobolka ayaa baahinaya duqeymaha xagga cirka ah iyo kuwa dhulka ee ku socday magaalada hase yeeshee isagoo tabinta t v-ga wada ayaa marqura qadka uu ka baxay wararkii dagaalada ku aadanaana sidaasi ayay ku hakadeen waxaana durbo soo baxay in saraakiisha itoobiya ay ku dhawaaqeen in si buuxda ay ula wareegeen magaaladaasi iyagoo gacanta ku dhigay buuro ku teedsan magaalada weli jabhadda t b l f warkan kama aysan hadin ciidanka itoobiya waxa ay adkaynayaan gacan ku haynta maqalla waxaana la xakameeyey goobihii istaraatiijiga ahaa ee magaalada ayuu yidhi sarkaal u haday ciidanka itoobiya jabhadda t b l f ayaa haysata ciidamo aad u badan oo qaarkood tababaran halka kuwo kalena ay yihiin maleeshiyaad ay aad u qoranayeen tan iyo markii uu xilka qabtay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed sida muuqata t b l f waxa ay gelaysaa dagaal jabhadayn ah oo la mid ah kii ay ku riday dowladdii itoobiya markii ay t b l f sagaashameeyadii xukunka la wareegayeen dagaalkan jabhadaynta ah waxa uu itoobiya gelin doonaa marxalad ka duwan tan hadda ay ku jirto t b l f dhanka kale waxa ay fursad dhaqdhaqaaq ah u haysataa dhul baaxad leh oo buuraley ah oo ciidamadoodu ay ku teedsan yihiin waana dhul ay adag tahay in lagu dagaalamo una fudud ciidanka jabhadaynaya muddona waa ay yaqaaneen dhulkaasi oo waa ay ka howlgalayeen t b l f waxa marka ay saameyn doontaa ciidamada etoobiya dhan kale t b l f cadaadis baa haysta oo dhanka xadka ay kala wadaagto eritrea kuma dhaqdhaqaaqi karaanoo halkaas eritrea bay colaad muddo sanado ah kala dhexaysaa maamulka siyaas afawarkina abiya ayuu taageerayaa dhanka kale xadka ay la wadaagaan amxaaradana way ku adag tahay inay ku dhaqdhaqaaqaan marka waxaa u furan oo keliya dhanka suudaan oo la leeyahay halkaasi bay ka jabhadayn doonaan saldhigana ay ka samaysan doonaan laakiin dowladda abiy axmed taa waxay isku dayda inay ka hor tagto iyadoo ciidamo badan isku dayaysa inay ku fidiso dhanka suudaan si ay u xakamayso dhaqdhaqaaqyada t b l f hogaamiyaasha t b l f oo muddadii soddonka sano ku dhoweyd maamulayay etoobiya hanti badanna ka sameeya maqalana ku dhisay lama oga meesha ay qaban doonaan waxaana ka mid ah saraakiil caan ah etoobiya laga garanaya oo qaarkood xeel sare soo qabtay sida sirdoonka milatariga oo ka dhex muuqday dowladdii melazanawi kuwaasi waxa ay hogaamin doonaan dagaalkan jabhadaynta ah waana rag la leeyahay muddo bay qabiir ku ahaayeen dagaalkan jabhadeynta oo dowladdii helmaryam ayayba qadka ka saareen marka abiye axmed xaalku wuu ku xun yahay etoobiya waxa caawa aan ka sheegi karna ayaa ah in xaalad cakiran kala tag dagaallo gudaha ah oo sukeeya ay faraha la gelayso dhan kale xaaladda nus milyan dad ku dhow oo maqallo ku noolaa wax war ah lagama hayo laakiin waa dad tigree ah oo weliba dhagahooda lagu shubay habka ismaamulka federaalka oo maamulkii meel zanawi uu la yimid xilligaasi oo si guud ay u maamulayeen maskaxdan ay ka haysteen marka waxaa la leeyahay waa dad aanan rabin inay arkaan dowlad dhexe gobolkooda usoo dhisay dowlad majaraha looga hayo adis ababa xaalka etoobiya marka wixii war dheeraada soo kor oo wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay shan kun oo wadayaasha gaadiidka dadweynaha ah kuwaas oo ay ku eedeysay inay u hoggaansami waayeen amar ka soo baxay dowladda masar kaasoo ku aadanaa inay xirtaan maaskaraha korona afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada masar waxay soo xireen shan kun oo darawallo ah ilawareed mas-uul ah ayaa waxa uu sheegay in xarigga loo geystay darawallada uu ka mid yahay tallaabooyinka taxadarka ah ee ay dowladdu u go-aamisay in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus dowladda masar ayaa ku goodisay in cid weliba oo u hoggaansami weyso go-aanka xukuumadda ay ka qaadi doonto tallaabo adag dowladda masar ayaa cadaadis xoogan ku haysa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha waddankaas tan iyo markii uu talada waddankaasi la wareegay cabdilfataax asiisi shan saynis yahan oo ku takhasusay nukleerka ayaa xukuumadda iiraan laga dilay tobankii sane ee lasoo dhaafay wararka naga soo gaaraya waddanka iiraan ayaa waxay sheegayaan in maalin ka hor halkaasi lagu dilay saynisyahan caan ah oo lagu magacaabi jiray muxsin fakhruzaada wasaaradda difaaca ee iiraan ayaa ku dhawaaqday dilka saynisyahanka reer iiraan muxsin fakhruzaada jimcihii shalay kadib markii lala beegsaday weerar hubaysan oo ka dhacay meel ka baxsan caasimadda tehraan sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee iiraan muxsin fakhruzaada waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay aqoon-yahanada heerka koowaad ee cilmiga nukleerka waana agaasimihii ugu horreeyey ee barnaamijka nukleerka iiraan waana mid ka mid a hogaamiyeyaasha ilaalada kacaanka dowladda shiicada ah ee iiraan iyo madaxa hay-adda cilmi baarista wuxuuna ku jiray liiska cunuqabataynta caalamiga ah tan iyo sanadkii labada kun iyo tobanka ayaa waxaa si xiriir ah waddanka iiraan loogu dilay saynisyahano ku takhasusay cilmiga nukleerka warbixin soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay shan ka mid ah saynisyahanadaas la dilay waxayna kala yihiin mustafa axmed rashaan oo soddon iyo laba sano jir ah kaasoo lagu diray qarax bambo oo lagu qarxiyey gaarigiisa wuxuuna qaraxaasi ka dhacay magaalada tehraan bishii janaayo laba kun laba iyo tobankii daariyuush ridaa'i waa soddon iyo shan sano jir rag hubaysan ayaa ku toogtay bariga magaalada tehraan taariikhdu markay ahayd julaayo saddex iyo labaatankeedii labada kun koob iyo tobankii maajid shaharyaari waxaa lagu dilay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada tehraan sagaal iyo labaatankii bishii nofembar labada kun iyo tobankii fariiduun cabaasi dawaani saynisyahankan iyo xaaskiisa ayaa ku dhaawacmay qarax gaarigiisa loogu xiray isla maalintii la dilay maajid shaharyaari falkan ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen hay-adaha sirdoonada sida c i e da oo laga leeyahay maraykanka muusad oo ay leedahay yuhuudda iyo m i s oo ah sirdoonka ingiriiska mascuud cali maxamedi waxaa lagu dilay qarax loo adeegsaday bamgacmeed kaasoo bishii janaayo laba iyo tobankeedii labada kun iyo tobanka ka dhacay magaalada tehraan dhanka kale telefishinka c n n oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka ee banticonka ayaa sheegay in wasaaraddu ay go'aansatay in markab xamuulka qaada loo dirayo gacanka khaliijka oo ay weheliyaan maraakiib kale oo dagaal go-aankan ayaa la qaatay ka hor dilkii saynisyahankii reer iiraan muxsin fakhruzaada kaas oo jimcihii lagu dilay weerar lagu qaaday gaarigiisa oo marayay meel u dhow caasimada tehraan sarkaalka ayaa carabka ku adkeeyey in joogitaanka maraakiibta xamuulka qaada ee khaliijka ay taageero dhanka dagaalka ah u fidin doonto ciidamada maraykanka ee ka baxaya dalalka ciraaq iyo afghanistaan isagoo xusay in dhaqdhaqaaqa ciidamada dalalkiisa ee gobolka ay sidoo kale fariin u tahay ka hortagga iiraan tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii qaasim suleymaani oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsanaa dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yahuudda oo isku dhinac ah iyo xukuumadda shiicada ah ee iiraan wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasayay ku
egyihiin waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa inagu soo maqan warbixin xiiso badan oo ku saabsan sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose balse markaan aanu aadno dhankaasiyo wilaayada islaamiga ah ee mudug saacadihii lasoo dhaafay deegaanka jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa ka dhacay bannaanbax ballaaran oo lagu difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasallam islamarkaana looga soo horjeeday dowladda faransiiska fagaaraha ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan waxaana goobta laga jeediyey hadallo lagu difaacayay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ugu horayn waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo ka hadlay fagaaraha waxaan lah gelibaynaa oo galabta aan joognaa nabi maxamed nin ka caayay oo wax ka sheegay iyo ummadda muslimiinta daanyeer iyo doofaar baa laguu nasakhay ciidamkii ku dili lahayna waxay joogaan diyaaradan soo saaraynaa baytulmaqdisay ku soo dukanayaan maalgal ciidamada aad u jeeddaan halkaa safar waa kuwii ilmihina laylahay aniga iyo inta uuda'una adiga iyo wuxuu kula midha laynanaa nacallaaku waxaan rabaa waxaan rabaa inaan ku soo gebangebeeyo haddii allah waddan aqbalo waa naagla ahay anoon suurtee ka dhigan naagtaad ilaah hoydiri rabbiyow taasaan kuu galiimay abi axmed iyo adiga naagiis anoo ariga raacsan oon suriyaysan kaalma dhashan ilaah hoydira rabbiyow wabilaahi tawfiiq ilaahu gaalada allaay gam ilaahu ka yeel gebigeed mid ha ka reebin annagana ilaahu kor noo qaad muslimiinta ilahu kor u qaad intii gaalada necab ilaahu ducadooda aqbal ilaahu gaalada hokuf ka dhig joola maanta haddaannu joogno nahay dad muslimiina waxaan aragnaa waxaan la yaabnay nacaybka gaalada si dadku u emedaysan yihiin laakiin aan gaaladiiba ku boodnaa nahay horta meel ka dhowdaa ma sheegaydaan waa noo aragti waa noo maqal nacaybka gaalada inkaartiduna ilaahu gam ka yeel faransiis waxaan leeyahay de waa dad intii ka soo horjeed maxaanu sheegnaa waa cadowgeenna waa cadowgeenna waa inaan laynaa naga go'an inaan aragti haddaan aragno inaan laynaa naga haddaan maqalna in dilaa naga aan dhaawnaa naga go'an allahu akbar faransiiska horta allaha jebiyo gaalada allaha jebiyo muslimiinta kor allaha ka dhow walaayadana xidigii allaha ka dhow ilaahay uumay bisha allaha ka dhow caadaan la qaban allaha ka dhow gaalkii nabiga caaye allaha jebiyo allaha jebiyo ciidda ka hoos allaha geliyo cirkaas loo dhigo annagana caadaan la qaban allow naga dhig haddaannu nahay muslimiinta caadaan la qaban oon la cantoobi karin ilaahu naga dhig gaaladana ilaahu jeb rajawlaha daatiin maxaa idigala gudboon gaalkii nabiga cay waxaa nagala gudboon inaan la dagaalanno inaan laynno midida inaan gelinno xabadda inaan la dhacno intaasaa naga gudboon
bismillaahigaalka allaha jebsho gaalka allaha jebsho gaalka allaha jebsho muslimka hor laha qaado muslimka hor laha qaado reer jawlaha haddaan nahay waxaan naga go'an gaalna la dirono inaan gaal la dirono aan naga go'an aan naga go'an inaan gaal la dirono diinka la qabo gaaliga nabiga caaye nacal allah ku yaal bismillaahi raxmaan raxiim muslimiinta dhammaantood waxaan amrayaa caalamka joogta gaalada inay la cidloobaan annagoo inta ka yar oo nabiga iyo wax yar aan nahay ayaa ilaahayna soo gaarsiiyey intaan maanta muslimiinta ay dhan tahay ilaahay keliyahay u xisaaban tahay maanta waxaa la rabaa gaalada cududda inaan isugu geyno naf iyo maal gaar ahaan faransiiska iyo maraykanka aan noogu daran gaal oo dhan ilaahay wuxuu yidhi gaalada dhammaantood la dirira lana dirira kuwa idiin dhow gaalada dhammaanteed cadoway noo tahay waana isu kaanya bahayseen muslimiintu mid kaliya ha noqoto caalamka muslimiinta ka dirirayda allaha qawiyeeyo allaha qawiyeeyo allaha qawiyeeyo allaha isku xidho cadowgana allaha jebiyo haddaan reer jowla nahayna cududeenna iyo maalkeenna diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay diyaaraan la nahay dalka maaragta iyo dibaddaba waxaan muslimiinta farayaa in lala ciloobo gaalada in meeshii lagu arko lagu dilo lacaladu ha ku dhacdo allaha jebiyo ameerika iyo faransiiska iyo wixii xulufadooda iyo wixii waddankayaga maaragtay ay xidhiir la leeyihiinba dhulka allaha geliyo
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin gaar ah oo wariyaheenna mahad cubayd cali uu ka diyaariyey sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanno hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي sekadu waa rugni ka mid ah tiirarka shanta ah ee ay ku taagan tahay diinta islaamka waana sadaqo lagu daahiriyo nafta sidaba magaceeda ka muuqata waa hanti laga soo qaadayo dadka muslimiinta kuwooda aqniyada ah dibna looga celinayo kuwooda faqiiriinta iyo masaakiinta isugu jira sekadu waxay barakaysaa maalka waxaana qofka bixinaya uu kaga dahiriyaa naftiisa dunuubta iyadoo aan ognahay in sekadu leedahay qaybo kala duwan kuwaasoo isugu jira mood iyo nool iyo kuwo kaleba loogana qaybiyo si isku mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa haddana waxaa inoo suuro gashay inaan ka qayb galno mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool kaas oo soconaya muddo laba maalin ah kana dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose wuxuu mashruucan si gaar ah kaga dhacay tuulooyin hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose goob gaar ah oo loo cayimay fuqarada iyo masaakiinta laguna ballamay inay halkaas ku soo xaadiraan maalinta loogu talagalay inuu mashruucan seke qaybinta ah halkaa ka dhaco ayay dadku isugu yimaadeen waxaa goobta ku diyaarsan nuuc weliba oo ka mid ah nimcooleyda amaba xoolaha la dhaqdo dadkii la siin lahaana waa diyaar deegaankuna waa tuulada heejo balse inta aan loo gudagelin qaybinta sekada waxaa goobta kelimaad baraarujin ah ka soo jeediyey dad isugu jira mas-uuliyiin iyo waxgarad waxgaradka halkaa ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan aadan cusmaan ugaas ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose iyo nabadoon cilmi xuseen ugu horraynse waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu jeedinayo ugaas ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu yaa jamacat alkhayr awalan ilaah weynaa waaxidka ayaanu mahad celinaynaa macad mahad dhammaanteed ilaah u mahad celinaynaa jalla wacalaa ilaahgay naga dhigay dad islaam ah maanta inala makiniyo xilligaa la joogo barwaaqada iyo aaranka iyo nicmada jirto iyo istiqraarka iyo khayrkan badan ilaahay una siiyey ilaahay inuu maanta na gaarsiiyo inu diintayni islaamka a isku xukunno lana tadbiiqiyo ilaahaas baa mahadoo dhan aan siinayna jalla wacalaa bacda xamidullah waxaan u mahad celinaynaa oo ilaahay weynaa waahidka aan belyin jeer aan ugu mahad celinaynaa kadib addoommadiisii oo asaga ku addoonsaday inay jihaadaan bacdaljihaadna ay soo saaraan tadbiiqu sharcillaahi ay soo saaraan ay tadbiiqiyaan diinta ilaahay nooc walba ay ahayd arkaanteediina ay tadbiiqiyaan ilaahaas baa mahadda iska leh uma mujaahidiintii diinta ilaahay dhiiggooda u daatay ayaan u mahad celinaynaa intaa kadib waxaan kaloo usii mahad celinaynaa wilaayadeenii gobol iyo degmo iyo iyo tuulo dhammaanba u mahad celinaynaa jalla ilaahay khayr ilaahay weyna waxtaan u leenahay allaha barakeeyaan leenahay intaa kadib waxaad og tihiin dadkiina meesha dhooban ee muslimiinta ah ee u diyaarsan in la siiyo alaabtan khayrka badan oo xoolaha oo nool sida lo-da iyo geela iyo ariga hadda waad dareemi kartaan sanad kasta waa la bixiyaa rag baana sanad kasta ku maqan meeshii xoolaha laga bixinay meeshii looga soo tallaabi lahaa rag baa ku maqan raggaas waxay xaqooda ku leeyihiin inaad u ducaysaan iyo inaad garab siisaan iyo inaad ilaahay weynaa waahidka aad ugu dhowaataan u tagistoodii waxaa sidoo kale isna goobta ka hadlay oo aad codkiisa ku soo dhowaataan suldaan aadan cusmaan suldaanka beesha tuni awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allihii naga dhigay dad muslimiina oo na siiyey nicmooyinkiisii farax badan oo aan la soo koobi karin oo ay ka mid tahay nicmatulamni nicmatu lislaam waaliimaan nicmatu lamni allahaas ayaan ku mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa wilaayada gobolka shabeellada hoose gaar ahaan tan degmada baraawe oo soo qabanqaabisay maanta aan joogno in ummadda masaakiinta sakada loo qaybiyo ayadana waanu u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa dadkii soo qabanqaabiyey oo hoolahan ummadda aqniyada ka soo ururiyey haddana diyaar u ah inay dadka masaakiinta sidii ilaahay ugu talagalay ay u bixiyaan ayagana waan ugu mahad celinaynaa intaasi kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay lain shakartum laasiidannakum haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku shukridaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo siyaadinayaa nicmadda hadda aan haysano midaan hadda annaga aan dul joogno weeyaan marka waxaana dul joognaa sakadii oo tawxiidka iyo salaada iyo sakada iyo soomka iyo xajka shanta tiirku islaamka weeyaan shantaasi mid ka mid ah oo sekada ay ka mid tahay ayaan dul joognaa waxaana la qaybinayaa xoolo nool oo ay ka mid yihiin geel loo ari si wanaagsanna ayay u socotaa qaybaynta waxaana la siinayaa dadka wax macquula intaasna waxaa laga helayaa mujaahidiinta nabadoon cilmi xuseen ayaa isna dardaaran muhiim ah halkaa bulshada uga jeediyey
ka hor waxaan leeyahay intaanan u gudagelin mawduuca weligay bariiscadde iyo beebeeshe aan bixi jirnay ee miyaan arkay weligay geel iyo ari iyo lo' la bixinay miyaan weligay arkay ilaah baa mahaddaas kale walaalayaal ilaahay baa nicmadaas kale walaalayaal waxaan idiin sheegayaa waxa maanta farxad weyn ah oo wax lagu farxo qof kastaoo muslimi ee goobtaan joogaa ku farxo waxa ah haddii aad laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah aad soo tiri oo mataqaanaa salaadda aad soo oogtay oo aad soo soontay oodan sake meel lagu bixinay weligaa aadan arag tiir ka mida tiirasha mataqaanaa diinta islaamku ay ku dhisan tahay ayaa kaa maqnaa maanta waxa mahad weyn ah meel sake laga qaybinayo oo mataqaanaa tiir ka mida shantii tiir ee islaamka haddaad soo xaadirtay wax ama hel ama waay intaasaa waxay kuu tahay derajo weyn ilaahay agtiisa intaasaan mataqaanaa ilaahay mahad uga haynaa walaalayaal waxaad ogaataa ninkii wuxuu yidhi cimrigaagoo dhalaa geel dhalay waa ku tusaa waa ninaan weligiis geel dhalaya arag waxa hadda la mid ah ninka soomaaliga ah ama muslimka kaleeto caalamka jooga ah ee salaada iyo soonka bes lagu camcami jiray oo mataqaanaa diinta inteeda kale aan la tusi jirin sida zakada iyo xajka iyo aan la tusi jirin oo mataqaanaa salaadii soon kaliya ag fadhi jiroo saas muslim ku ahaa moodayna inuu mataqaanaa tiirarkii islaamka iska dhammaystiray ninkaas ayaa maanta wixii aan soo marnay ee ahaa inaanaan arag tiirarka islaamka qayb ka mid ah oo aan nala tusi jirinba ayaan maanta ilaahay mahad ugu celinaynaa ilaahay baan ugu shukrinaynaa ilaahaygii shanta tiir oo islaamka noo kaamilay ayaan mataqaanaa ilaahay ku mahadinaynaa walaalayaal oo kuwa xaadiray oo mataqaanaa mashruucaas saka bixinta maantay diyaar u hoo arka oo shuhuuday ilaahaygii naga dhigay baan ku mahadinaynaa inta aanan u gudagelin qaybinta xoolaha waxaan halkan idinkula wadaagayaa tirada xoolaha maalintii koowaad halkaa lagu qaybiyey haddii aan u gudagelno geela wuxuu gaarayaa tiro ahaan boqol iyo afar lo-duna waxay gaaraysaa boqol iyo laba neef halka arigu gaarayo siddeed boqol sagaashan iyo laba neef haddii aan soo koobno tirada xoolaha oo dhanna waxay gaaraysaa kun sagaashan iyo siddeed neef intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagelay qaybinta xoolaha sekada waxaana lagu bilaabay geela waxaana qofkiiba la siinayay shan neef oo geel ah halka dadka qaar la siinaya tiro intaa ka yar waana kuwan qaar ka mid ah dadkii nasiibka u helay geela ayaa ku soo dhow idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan adigoo inoogu bilaabaya magacaaga maxamed muuse shaale salaad ninkan dhinacaaga jooga maxaad isu tihiin waa aabbahey iyo maxaa cillada hoo haysato
dhagoolinimo iyo faqiirnimo maanta maxaa la siiyey aabbaha waxaa isku faraxsan yahay maanta ina shan halaadoo geela la siiyey waa gartay horay ma u qaatay mise hadda ugu horrayso hadda ugu horraysa weligiis ma qaadan wiilgiis hadda ka hore geel ma qaadanan farxadda aad ku faraxsantihiin ka warran marka sekada maanta la idin siiyey maashaa allah wax badan ayaan faraxsannahay yaa idin siiyey sekada walaayada islaamiga degmada baraawe
waa gartay ma dhaqaalaysahiisiin marka mise waa gadahaysaa hadduu ilaahay idma inaan dhaqaalaysan ayaan jecelnahay wax badan dadkii nasiiy waxaan ugu ducaynaynaa gacantooda guul allaha saaro oo gaaladu ku hoos nool ayagoo gaala ahayn oo islaami ah allaha ka soo bixiya ayagana kuwaas gaalada agtooda allaha soo dhaafiya
magacayga waxaa xiifow maxamed waa garta maanta maxaa lagu siiyey marka hal neefow geele waa garta yaa ku siiyey ilaahay mahadiskale waxaa isiiy muslimka madaxiis kor allaha ka dhig muslimiinta madaxa kor allaha ka dhig wilaayada islaamiga shabeellaha hoosaysiisale wilaayada islaamiga shabeellaha hoosaysiisa waa garta ma marka kugu horreyso aad geel qaadataa mise waa ii koowaad waa marka igu horreyso waay waa gartay dadkii geelaan laga soo qaaday ee dadka ku siiye maxaa ugu ducaysaa madaxooda koralaha kadhig kuwa geel laga soo qaaday duunyo badan cibaado badan madaxa koralaga kuwa geel soo qaad saasoo madaxa koralaha kadhig waa gartay adiga horey muu qaadatay mise haddaa ku horrayso hadda ii horraysa ma dhaqaalaysaha mise waa gadgadahaysaa waa dhaqaalaysaa haddii ilahay ogolaa muslimiinta maxaa ugu duceeya ugu dambayntii gaaladana aad ku habaaraysaa muslimiinta waxaan ugu duceynaa madaxa kor allaha ka dhig gaala allaha jibi sidoo kale waxaa xoolaha la qaybiyey ka mid ahaa lo-da waxaana qofkiiba la siinayay toban neef oo lo ah iyadoo ay jirtay tiro intaa ka hoosaysa waxaana wax ka weydiiyey dadkii la siiyey lo-da siday u arkaan iyo dareenkooda farxadeed anoo magacayda boorow xasan maxamed aan yahay beesha aruurin aan ku dhashi alxamdulilaahi waxaa ilaahay ugu mahad elinaynaa mahadda allah iska le kale kolley hoolaha maanta aniga aan lii siiyey toban nifoo lo-e islaamka oo ku soo wareegto aniga liiga kaale oo aan lii siiyey oo inaan dhaqtan oo aan kordhina ay tahay muddo oo hadda ilaahay raalla ka noqdana oo ina anigana dhaqaalo kale aan ka soo saaro aan raba taasna waa iga diyaar intaasna toban nifna waa lii siiyey islaamkana ilaahay gacantiisa guul allah ka dhiga dhammaantiis islaamka guul allah sii gaaladanna allah burburi sidaan oo kale qamidi iyo digir iyo waxaasaa la bixin jiray hoolo nooloo la bixinaayo geel la bixinaayo aran la bixinaayo deeqtaas ilaaha keeni uma wallaahin ilaaha hagiisaa laga heli mahadda allah u sugnaatay kabacda shaqada islaamka ay shaqeeyey oo diinta lagu shaqeeyey kitaabka ilaahayaa lagu heli intaasa ugu mahadcelinayna islaamka ilaaha mahad annakana wixayna na siiyey wixii la dhaqaalayo islaamka aan lagu kordhiyo allah naga yeela waa ilaaha mahadda iska le farxaddayd aad iyo aaday u ballaaran tahay aad iyo aaday u ballaaran tahay farxaddayd oo tiyayda tayta daran islaamka dhammaantayn isla wada gaarni allahna sii magacee iiday maxamed ismaan
maanta maxaa lagu siiyey toban neeflooc yaa ku siiyey mar kale toban kale haa walaayada islaamka haye farxaddaada ka waran bal maanta maadaama toban neef oo lo ah lagu siiyey haa farxaddii tartiiba ilmo aqoonaa haystaa alxamdulilah khayr alla adin siiyo adinkanan waa barakaysantihiin toban neeflo aa isiisaan
ma dhaqaalaysa mise waa gadahaysaa waa dhaqaalaysana maxaa
dadka muslimiinta ah maxaa ugu duceysaa gaaladan aa ku habaaraysaa
gaalad gacantihiin kor allaha ka dhig waa ducaysantihiin gaalada iyadana allah idiin qabtag kusoo dhow idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga jilaani xasan nuur daa'uud haye maanta maxaa lagu siiyey lo laba neef alesiiy maamulka ay isiiya ilaahay kor ha ka dhiga haa maamulka hoose sibeella hoose isiiye haa asiiya ilaahay ciidan kor ka dhig gaalada mutug ilaha siiye gaalada ilaahay mutug ha siiye ilaahay maamulka kor ha ka dhiga haye horey muu qaadatay mise haddaa kuu horrayso hore waa qaata maxaa qaadatay sekadii hore mar giila qaata mar erya qaata haddana lo'a qaata da'daadu waa imisa yah da'daadu waa imisa toddobaatan weligaa meel seke lagu qaybaha ma aragtay wilaayad ka hor maya
maxaa kaloo ka dhan ah oo intaas ka duwan usoo joogta marka maya sharciga maamulka daafiri hadda nooficinta wax badanaa la soo maray haa ninka masaakiin waa la kaalmeeya wax kasta marka nin oo kastaba wahi tabartiisa la siiyaa maamulka saasaa ku sarreeya
ugu dambayntii waxaa lagu soo gunaanaday ariga waxaana qofkiiba ku soo aaday soddon neef oo ari ah halka sidoo kale ay jirtay caddad intaa ka yar sida shan neef oo ari ah dadkii la siiyey qaar ka mid ah ayaana hadlaya adeer ku soo dhow idaacaddii islaamiga alfurqaan adigoo inagu bilaabaya magacaaga magay maclan garaar cabdi
haye maanta maxaa lagu siiyey soddon naf eri yaa ku siiyey marka mujaahidiinta
horey ma u qaadatay mise haddaa ku horrayso soddon eef aria hore ma u qaadano mara shan qaato waa gartay haa farxaddaada ka warran maanta maadaama soddon neef aria lagu siiyey maasha allah way mujaahidiinta gaalada ala joogi mujaahidiin kor ala ka yeer saas alle ma dhaqaalaysaha mise waa gadaha marka aniga dadka dambe aniga oo naf andhiig barrabaayse u gadaa
ka waran xoolahan dadaa soo dhiibay dadna way ku siiyeen dadkaas dhammaantood iyo muslimiinta dhammaan maxaa ku duceyeysaa walihi aan baryeynaa madaxooda kor allo ka yeer gaalada alla jibi mujaahidiinta madaxeeda kor allo ka yeer gacanteeda kor allo ka yeer
anuu magacee farxiye cabdi cali bismillaah farxiye cabdi cali yaa la yidhaahdaa walaayadda waxaa i siisay ilaahay guul allaha siiyo shan neef oo ari ayaa i siisay marka sakadan meeshaan ka qaadan saka dambe waxaan rajaynaynaa degmada baraaw dhexdeeda inaan ka qaadanaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahay ka raalnaqdo gaalo allaha jibiyo gaalo ewer allaha siiyo ilaahay allaha jibiyo gaalada dhug allaha siiyo ewer ilaahay ha siiyo wilaayadda waana dhibtay meel kasta ilaa muqdisho ilaa baraaw aan ka qaadanaynaa insha allah maya waa dhaqaalaysanaa maasha allah saka dambe inaan ka dhiibaa rabaa insha allah hadduu ilaahay ka raalnaqdo horena waa u qaatan haddana waa u qaatan maasha allah walaa inta laga soo qaado ilaahay cajarkooda miisaankooda axsanaad ilaaha u kaalmeeyo waa u ducaynaa qayr badan ilaaha siiyo diibaanta adduunyada jannada ilaahay ha waraabiyo ilaahay ha geliyo jannada ما شاء الله إله بركة إذن ديبانا قيرة إن شاء الله وحي نريد رما إله وسهله ولا أيضا قر الله كده وقول الله سيو إن شاء الله سكدن بوحان رجينا إنا برا كقادنا دو إله كرام قدو meesha maanta ariga lagu siiye magaceed waxaa la yidhahdaa shabeellada hoose waxaa magaceed tahay heeji mahada la yidhahdaa intaa ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa qaybta koowaad warbixintii aan kaga hadlaynay qaybinta sekada xoolaha nool ee ka dhacday qaybo ka mid ah shabeellaha hoose waxaana xusid mudan inay jirto qayb kale
والحق يسوع الله الله الله أكبر الله الله
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay saacadihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa isku soo dhiibay askar ka soo goostay maamulka jubbaland kuwaasoo lagu soo bandhigay degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysi ay warbaahinta islaamiga ah ay la yeesheen qaar ka mida askarta magacayga waa cabdi cali ibraahim waxaan ka tirsanahay ciidamadii maamulka jubbaland axmed madoobe maantana ilaahay baa iga soo saaray waxaan ka welgarayay baarson guuni haddana insha allah ilaahay baa iga soo saaray waxaana joogaa hadda degmada jirib walaalaha muslimiintaan la joogaa waa garta ee cabdi cali waxaad faahfaahin naga siisaa marka hore halkee ayaad ka raacday maleeshiyaadkan anshaadala dirirka isku magacaabay jubbaland magaalada kismaayo waa gartay muddo intee la eg ayaad ka tirsaneyd muddo sideed sanaan la shaqaynayay
waa gartay howlaha aad u qaban jirtay bal tafaasiil naga sii ciidankaas anshaadala dirirka howlahan u qaban jira uun waxay ahayn magaalada kismaayo aan joogay koodi hore boolis baan ahay boolisnimadana waan ka soo baxay marka dambe waxaan imaaday buuriguduud ilaa iyo baarison guuna dhulkaasaan ka shaqayn jiray ka waran maleeshiyaadka ee qaabka tacaamulka dadweynaha siduu ahaa
xagga dadweynaha way u darnaayeen way u xumaayeen wax dhibaatooyin oo aad goobjoog u ahayd oo dad shacab loo geystay ma jiraan way jiraan haa shacab oo dhibaato loo geystay dad raggay u geystay alaana hataa ay xirxiran yihiinaa jiro oo ay jir dileen ay qori liifkiis la dhaceen oo sidaa aawadeed uu dhintay haddana raggi sidaa yeelay way iska joogaan waxban lagama qabanin ninkan wuu dhintayba sababta ay u jirdileen maxay ahayd sababta u jirdireen waxay ahayd meel buu ka shaqaynayay oo nin shacab buu ahay oo dhisme iyo waxaas ka shaqaysanayay rag baa u imaaday liif iyo qori baadkiisa iyo haraantina la dhacay laaluushaa laga rabay in la laaluusho oo lacagaa la weydiiyey lacagtii wixii uu waayay u diiday kadib waa la jirdiray oo sidaa aawadeed u dhintay waa gartay muddo intee la-eg ayaad ka tirsaneyd maleeshiyaadkan booliska ahaan u shaqeeya ee magaalada kismaayo muddo saddex sane ah aan la shaqaynaya kadib xaggeed usoo wareegtay kadib waxaan usoo wareegay buuliguduud meelay dhaayaan waa gartay deegaanadan buuliguduud u dhow dhowr jeer dagaalla ayaa ka dhacay wax dagaal oo aad ka qayb gashay ma jiraa
hal dagaal oon ka qayb galay aa jiray oo magaalada buuliguduud gaar ahaan ku wajahan meeshan buundada oo amin maqrib eh dagaal nagu qabsaday ilaa iyo lagu socday muddo toddoba sac oo hata aan ku dhaawacmay
waa gartay cabdi waxaad faahfaahin naga siisaa habdhaqanka ciidankan muddada sideeda sano aad la joogtay deegaanada duleedka kaga beegan magaalada kismaayo dhaqankooda ma fiicna dhaqankooda waxyaalo fara badan aan ku arkay la tumasho naaga ee la tumanayaan salaad la-aanta ilaahay kacabsigana uu ku yaryahay hadda waxaad joogtaa degmada jilib maxaa kugu dhiirigeliyey inaad falkaas gaalnimada ka soo baxdo falkaas gaalnimada inaan ka soo baxo way igu qufulneed inaan soo baxa mar hore laakiin intaa iyada waxay igu kalifay ninkaa shilkana aan geystay dhibaatadaas iyo dhibaato owl iisii haysatay oo de waalidkayga waaba inta joogay iyo waddankayda taakansho aan ku soo baxa aan u waayay iyo waddo aan usoo maro marka haddana waa ilaahay mahadiis dhulkayga hooyaan joogaa wax iga maqanna ma laha waa gartay maxaad la timid waxaan la imaaday qori iyo boosh aan lii lacagayay bismillaahi raxmaani raxiim marka u horeyso magacay waa jaamac cabdi ibraahim waxaan ka tisnaan jiray ururka ciidanka axmed midoobe kuwardisyaasha oo la dhahayo ururka galiir ayaan ka tirsanaa ilaahay baa iga soo saaray mahaddan ilaahay baa iskale alxamdulilah waxaan ku suunahay degmada jilib waa gartay jaamac halkee ayaad ka raacday ciidanka riddada ah ee axmed madoobe waxaan ka raacay magaalada kismaayo wax tababaraad soo qaadatay ma jira tababar waa soo qaatay haa kadeemey
tababarkiyaa bixinaya tababarka macalimiin baa bixinaysa macalimiin soomaali sa intii tababarka aad ku jirteen jaamaca oo waxyaalaha la idin sheegi jiray maxaa ka mid ahaa dhibaato badan baa iska taalleeyey oo jirdil baa iska jiray harag baa iska jiray wax dhibaato badan baa iska jirtay maadaama meesha ay ay wax diin ah meesha faraa'id ah, shughul aan ku lahayn oo ay tahay meel la- la iska socdo dhib badan baa iska jira alaa kulli haal markii aad tababarka dhammaysteen kadib halkee la idin geeyey tababarkii markaan dhammaystay waxaa la ii geeyey number one aan u dhaqaaqay janaaw cabdalle janaaw cabdalle aan u dhaqaaqay ilaa muddo toban ilaa laba maalmood ayaan soo joogay kadib ayaan usoo laabanay kadib waxaan usoo wareegay xarada baarsan gooni xarada baarsan gooni kadib hadda waxaan kasii baxay magaalada kismaayo dhanka eelboorka habdhaqanka ka waran ciidankaas aad la joogtay ee, maadaama aad muddo la joogtay habdhaqan meesha ma jiro hada- hada meesha diin yaalan wax yaalaba ma laha Eh, insha allah waxa- dad iska qaylayo iska socdo waa waa iska socdo iska yacay waay waxba ma hayaan adduun beer iyo aakhir beer bay ku dhex jiraan intaas bay ku sugan yihiin maxaa la timid waxaan la yimid qori aakay waa la ii lacagay qori aakay insha allah wixiisi wareeyida waa ii lacagaysay insha allah
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu